bismillahi raxmaan raxiim xeradan xalay dabku ka kacay waxay ku taallaa waqooyiga harge- waqooyiga waqooyi beri hargeysa buuraan asahablood agtooday ku taallaa ama xabaale horeen asahablood bay u dhowdahay waxaa dabku kacay xalay abaara saddexdii iyo barkii runtii waxaa markiiba deg deg u gaadhay oo gacan weyn ka geystay ciidanka dabdabiska ee somaliland oo adi aadan ugu mahadnaqayno marka khasaare dee nafeed iyo mid maalba u geystay waa gartay laba qof way ku way ku dhimatay dhaawaca ilaa imanka ma xaqiijin karo xaqiiqatan saakana waan waanu tagnay naga iyo barasaabka iyo maayarka iyo dad fara badan runtii wuu tiyey marka waan gartay marka wuu jiraa dadkaasina saas oo kacay waan gartay marka guddoomiye ma la ogyahay sababta keenay dabkan inuu kaco sanad gudihii waa dabkii afraad ee meesha ka kacay ilaa iminkana wax sababa oo la sheegi karo ahoor karo ama la yidhi waxaasaa jira ma jirto dee hay-adaha ku shaqada lehna gacantay ku hayaan kuwan iyo kuwii horeba kulley baarista way socotaa waan gartay waa xero noocee iyo sa tiro intee leeg baa ku nool dad intee leeg baa ku nool
kolleyba dad ilaa lix boqol qoysaba ku nool marka xalayto dadku wuxuu gaadhay laba boqol iyo afartan iyo lix qoys buu gaadhay wixii kulmaday dee deg deg waxay lala gaari karaya ina dawladdu ilaa iminka way la gaadhay ama raashin ha noqoto ama biyo ha noqoto ama ha noqoto dhar iyo baco iyo waxyaalaha ha noqoto runtii waxaan aada ugu mahadnaqayaa balasaabka iyo maayarka magaalada ayaan aadi aada ugu mahadnaqayaa runtii gurmad weyn ka geystay
markaa gurmadkii la haatan dabcan de waxaa ugu muhiimsan waxa weeye waa hoy iyo waxay cunaan hadda xaggey ku sugan yihiin dadkii intaasoo boqol oo gurye ay gaadheen ama qoys ee u gaadhay dabku se biyaha iyo cuntadaa iyo weliba hoygaas ma lala gaadhay hadda meel ma haystaan
hadda dadku dee halkii un ay dhibaatadu ku gaadhay bay joogaan waayo meel kale u guuraan ma lahayn dhulkana dee iyagu male dhulka waxaa le dad baa le maayar gusaaka waxuu ballan qaaday inuu dhulkii si deg dega uu u hayo dadka loogu rari doono dhibaatooyinka haystana wuu sheegay marka waa lala gaadhay maayarka iyo shaqaale xafiiska kamida iyo way la gaadheen hadda biyihii iyo raashinkii iyo waxoogaa baca iyo waxyaalahaas oo lala gaadhay heediina saaka waa isugu yeera xafiiska marka wixii deg deg ahaa cid walba diyaar bay u ahayd wax la geeyey iyo wax loo sii wadaba
dadkani marka hore xaggey ka yimaadeen ma dad dalka gudihiisa ku barakacayba mise waa qaxoonti meel kale ka yimid
dadkani waa dad wadanka gudihiisa ku barakacay unbay ubadnaa ayay yihiin u badan yihiin ma ay yihiin waa dad wadanka gudihiisa ku barakacay waan gartay si kale haddaan ku weydiiyo su-aal kale dabcan waxaad tilmaantay in dabkani uu soo noqnoqday ama de xilyo kala duwan ma hadda un ma uu kacay hanaanka ay u dhisan tahay meesha xeradu amaba dadka nabadgelyadooda ama badqabkooga iyada taxadarkeeda taas in laga fikero maan ahayn mar haddiiba uu soo noqnoqday kulleba meeshan de dadku degan yihiin maaha meel iyagu ay leeyihiin waa jagooyin dad leeyihiin marka waa dad baa isku urursaday unoo si habqanay u degeen si aan nidaamsanayn bay u degeen marka dee waxaa la nidaamin karaa un marka dhulka iyagu ay leeyihiin ayuunbaa loo nidaamin karaa loo nidaamkii nabadgelyada loo samayn karaa lakiin marka la doonayay makana in laga raro dadna dhulka uu leeyahay qof leba meel buu iskaga dhacay runtii